gorgortan kama gelayno isku xukunka shareecada islaamka waa ciwaanka maqaal lagu daabacay cadadka laba boqol sideed iyo tobanaad ee majalada asumuud oo soo baxay bishan shacbaan kaas oo ay soo saarto wasaaradda warfaafinta ee imaarada islaamiga ah ee afghanistan maqaalkan oo uu qoray xubin ka tirsan imaarada oo lagu magacaaba abuuyaxya al baluushi ayaa waxa uu kaga hadlayaa sida hirgelinta shareecada islaamka ay agtooda uga tahay lama taabtaan aan marnaba gorgortan iyo wadahadal laga gelaynin hay-adda yonama ee qaramada midoobay u qaabilsan afghanistan ayaa soo saartay warbixin ay ku eegeysa xaaladda dalkan saddexdii bilood ee ugu dambeysay ee sanadkii labakunsaddexiyolabaatanka waxayna hay-addu sheegtay xaqiiqooyin waaqica baalmarsan oo ku aadan xuquuqda haweenka iyo xijaabkooda iyo sida ay xukuumadda afghanistan ula dhaqanto ayaa lagu bilaabay horudhaca maqaalka inkastoo warkan ay baahisay hay-adda uu yahay mid aan sal iyo raad toona lahayn haddana waxa uu ka hor imaanayaa waxayna fartay shareecada islaamka gaar ahaana arrimaha haweenka iyo xijaabkooda in axkaamta shareecada lagu tilmaamay inay ka hor imaanayso xuquuqda aadanaha ayaana ihaano ku ah shareecada islaamka iyo shacabka muslimka ah ee nafta u huray sidii uu isugu maamuli lahaa shareecada islaamka ayuu yidhi abuuyaxya al baluushi waxa uu intaasi sii raaciyey marka aan shacabka hortii ka sheegnay inaan ku maamulayno shareecada muxamadiyada dhulka afghanistan ma awoodna intaa ka in la eg aan khilaafno shareecada haddii aan sidaasi samaynana sharciga iyo shacabkuba way naga hor imaanayaan maxaa yeelay shacabku wuxuu caruurtiisa u huray in shareecada lagu maamulo xuduudda la fuliyo gumaystahana dalka laga saaro sharcigana nooma ogolaanaya inaan isaga ka hor imaanno maxaa yeelay diinteennu ma ahan keliya xiriir u dhexeeya addoonka iyo allihiisa ee waa diin shamlinaysa guud ahaan jawaaniibta nolosha sida dhaqaalaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo guud ahaan nolosha ayaa lagu yiri maqaalka ay baahisay majalada assumuud ee taabacsan imaarada islaamiga ah ee afghanistan shacabka afghanistan ee dulmidiidka ah waxa uu tobankii sane ee lasoo dhaafay u istaagay sidii uu kaga hortegi lahaa dimuquraadiyadda reer galbeedka beenta ah ee beegsanaysa diinteenna sharafteenna iyo karaamada haweenkeenna dadka horboodayana ay korusidaan halkudhigi ay ka mid yihiin xuriyadda basharka iyo haweenka arrimahaasi oo lagu doonaya in fasaadka loogu dhex faafiyo wadamada muslimiinta lana taaga dhaqan ka hor imaanaya waxa uu allana faray ee ku aadan haweenka ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan lagu faafiyey cadadka cusub ee majalada assumuud ciwaankana looga dhigay gorgortan kama gelayna shareecada islaamka isagoo sii socda waxa uu qoraaga abuuyaxya leeyahay allah wuxuu faray haweenka inay dhowraan xijaabka iyo asturnaanta marka ay kasoo baxayaan guriga wuxuu kaloo caddeeyey in xuquuqda ragga iyo haweenka aanay isla ekeen laakiin aragtida islaamka marka loo eega ay tahay xuquuq cadaalad ah oo isla eg haweenaydu waxa ay shareecada islaamka siisay xuquuq ay kaga kaaftoomayso dhammaan qawaaniinta reer galbeedka iyo xeerarka hay-adaha sheegta inay u doodaan xuquuqda dumarka waxa ay boqorad ka tahay gurigeeda iyadoo tarbiyeynaysa ubad baariyaal ah oo usoo baxa ummadda lamana mid ahan gabadha reer galbeedka ah marka ay weynaato kasoo baxdo guriga aabbaheed si ay baahiyaheeda uga raadsato wadooyinka una hesho shaqo ay biilato taasoo mararka qaar la gelaysa shaqo ka hor imaanaysa xitaa insaaniyadda sida inay jidhkeeda ka ganacsato tan iyo markii ay imaarada islaamiga ah la wareegtay dalka afghanistan waxa ay ilaalisay oo ay dhortay xuquuqda haweenka iyadoo ku jaangoynaysa xeendaabka shareecada ee ma ahan sida ay amraysa maraykanka iyo hay-adaha sheegta xuquuqda haweenka imaaradu maadaama ay mas-uul ka tahay dalka iyo dadka ku nool oo dhan kuma tagri fari doonta xaqa uu leeyahay qof kasta ha ahaada rag ama dumar waxayna aas-aastay lajna hoos tagta wasaaradda al amru bilmacruuf wannahyi canilmunkar taasoo shaqadeedu tahay inay dhegaysato cabashada dadka ay ka qabaan mas-uuliyiinta xilalka haya hay-adda yonaama waa inay fahamtaa mafaahiimta shareecada islaamka markaa kadibna ay xaaladda qiimaysaa oo ay soo gudbisaa warbixinada ay soo saarayso shucuubta iyo xukuumadda waxay leeyihiin manaahij dariiqooyin iyo diimo kala duwan shucuubtuna waxa ay leeyihiin ictibaaraad kala duwan sidaasi darteed waa inay garataa farqiyadaas markaa kadibna ay warbixinteeda soo saartaa ayuu leeyahay abuuyaxya al baluushi xogaha kale ee lagu daabacay cadadka cusub ee majalada assumuud waxaa ka mid ah tarjamada luuqadda carabiga kelimaduu amiirka imaarada islaamiga ah mowlabi hibatullah ka jeediyey xaflad loo qabtay arday baratay qeybo ka mida culuumta shareecada ugu horeyntii waxaan u hambaliyeynayaa ardayda cusub ee ka qalin jabisay barashada culuumta shareecada waxaana ku bogaadinayaa cimaamadaha loo duubay alla waxaan weydiisanaynaa in macalimiintooda uu dadaalka ka aqbalo culimada kandahaar iyo afghanistanna ka aqbala dadaalada ballaaran ee ay bixinayaan ardayda culumta shareecada ee jooga afghanistan iyo guud ahaan caalamkana waan u hambaliyeynayaa ayuu yidhi mowlabi hibatullah amiirka imaarada islaamiga ah ee afghanistan waxa uu soo hadal qaaday fadliga uu leeyahay cilmiga shareecada isagoo sheegay in casriga xilligan jira dadka ku fidnaysan ee jaahiliinta ah ay aada ula yaaban yihiin in waqti intaan la eg uu qofka muslimka ah ku bixiyo barashada culumta shareecada barashada shareecada ayuuna shiiqu ku tilmaamay inay tahay arin muhiim ah oo allah iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam ammaaneen dadka cilmiga lehna ay ka fadli badan yihiin dadka kale mowlabi hibatullah waxa uu weerar afka ah ku qaaday dowladaha ku amar ku taagleynaya caalamka ee hadafka ugu weyn yahay inay dadka oo dhammi addooma ka dhigtaan iyagoo adeegsanaya halkudhigyo been ah oo aan waxba ka jirin sida xurriyadda aadanaha iyo wixii la mid ah waxaad maqashaan halkudhigyo ay ka mid yihiin in dadka loo adeego waa halkudhigyo maran oo aan waxba ka jirin ayna adeegsanayaan daalimiinta iyo juhaasha waxaad maanta indhihiina ku aragtaan dulmiga ay la kulmayaan reer filistiin waxaan aada uga xumahay sida ay muslimiinta indhaha uga daawanayaan arrinkan oo ay xitaa u sheegi la-yihiin kelimadda xaqa ah sababa ku aadan dacfiga diineed iyo midka iimaani ee ku dhacay ayuu yidhi mowlabi hibatullah hogaamiyaha guud ee imaarada islaamiga allow u dembi dhaaf mujaahidiinta iyo shuhadadooda oo caafi dhaawacyadooda allow u naxariiso waalidiinteenna allow dhowr maamulkeenna islaamiga ah dadka madaxdeenna ahna islaaxi allow anigana io islaaxi sababna iiga dhig inay dadka kale islaaxaan allow muslimiinta ka dhowr dulmiga gaalada allow xifdi muslimiinta filistiin allow jabi yahuudda oo awooddooda baabi'i allow dhowr guud ahaan muslimiinta caalamka ducadaas ayuu ku soo qatimay hadalkiisa amiirka imaarada islaamiga ah mowlabi hibatullah majalada asumuud ayaa ah majalad bila ah oo ay soo saartay imaarada islaamiga ah ee afghanistan sagaal iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay ayayna majaladu ahayd cod dheer oo ku hadla luuqadda carabiga taasoo ay mujaahidiintu kala socdaan akhbaaraadka jihaadka afghanistan ee lagula jiray maraykanka iyo nato halka ay hadda tahay cod dheer oo lagala socon kara akhbaaraadka dowladnimada islaamiga ee ka jirta dalka iyadoo soo gudbinaysa mar weliba injaasaadka iyo guulaha uu soo hoynaya maamulka islaamiga ah ee dalkaasi ka hana qaaday laba sano iyo bar ka hor